بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاه والسلام على المبعوث والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وحجه على الخلق اجمعين وعلى آله وصحبه الذين هم خير صحب وآل أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها طريق السعادة في الدارين واشكروه على ما أسبغ عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة ومنها هذه المواسم العظيمة والأيام الفاضلة تالله إنها مغنم للطائعين وميدان لتنافس المتنافسين walaalayaal waxaynu joognaa maalmo aada iyo aada u qaali ah waxaynu khudbaddii hore isku baraarujinay camalka la qabto maalmahani fadliga uu leeyahay iyo inay nala gudboon tahay ayuha almuslimuun aada iyo aada inaynu u baraarugno aynu dadaallo cibaadada iyo khayrka wixii aynu hore u haynayna aynu sii gigijinno oo aynu hagaajinno wixii kale aynu ku dari karrana inagoo weliba dadaalayna inaynu ku kordhinno o aynu ku darro si fursaddan qaaliga ah aynu uga faa'iidaysanno dhayal aanay noogu dhaafin acmaasha fadliga badan ee lagaga faa'iidaysanayana soomku inuu ka mid yahay baynu isxasuusinay walaalayaal maalmahan qaaliga ah waxaa ka mida yowmu carafa maalinka carafa ee bishan dilxija ay sagaalka tahay maalinkaasi waa maalinkii ilaahay tilmaamay inuu diinta dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diina maalinkaa machuudka ahaa ee markaa la joogay ilaahay uu sheegay inuu diinta dhammaystiray iyo islaamnimada wuxuu ahaa maalin jumco ahoo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama carafo uu taagan yahay maalinkani walaalayaal carafa waa maalinka ilaahay jalla wacalaa uu ka xoreeyo naarta in badan oo addoomihiisa ka mid ah waqad habata fii saxiixi muslim ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal ma min yowmin akhara min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaari min yowmi carafa maalinka ugu badan ee ilaahay addoon uu addoomihiisa ka mid ah ama addoomihiisa uu naarta ka xoreeya waa maalinka carafa maalin ma jira ilaahay uu addoomihiisa xaggooda naarta uga xorayn badan yahay maalinkaasi carafa dadkaa naarta laga xoraynayaana dadka xaje ee carafo taagan oo keliya maaha yaa cibaad allah bal sida ibnu rajab alxambali uu tilmaamay raximahu llah waa caamun lijamiici lmuslimiin dadka muslimiinta ah oo dhan ayaa deeqdaasi iyo fadligaasi uu caam u yahay walaalayaal maalinkaa carafa in la soomaa aada iyo aada bay muhiim u tahay dadka xajka jooga ee carafo taagan mooyaane dadkeennan kale aan xajini waxaa sunno weyn u ah inay maalinkaas soomaan oo cibaadadaasi ay ilaahay jalla wacalaa ku caabudaan markii rasuulkeenna la weydiiyey sala allahu calayhi wasalama fadliga maalinkaasna wuxuu sheegay yukafiru sanata almaadiyata waalbaaqiya in lagu dhaafaayo dembigii qofka ka dhacay sanadkii hore lasoo dhaafay iyo ka soo socda kaa aan la gaadhinna macnuhu wuxuu noqonayaa ama ilaahay baa jalla wacalaa kaba ilaalinaya dunuubta iyo macaasida haddii ay ka dhacdana ilaahay baa jalla wacalaa u dhaafaya maalinkaasi carafa qofkii ilaahay gaadhsiiya ducada waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo oo ilaahay uu baryo oo rabbigii uu weydiista inuu naarta ka xoreeyo waa inuu badiyo xuska ilaahay jalla wacalaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo takbiirtao allahu akbarta ah waa inuu aada iyo aada u badiyo weeye walaalayaal arrinka labaad ee maalmahan ku saabsan ee muhiimka ah aynu isku baraarujinaynaa waa udxiyada udxiyada in la qalaa waa min afdali alacmaali asaalixati fi hadihi alayaam maalmahan acmaasha ugu fadliga badan ee la qabto ayay ka mid tahay xukumkeedu marka la eego sida culimmadu u badan yihiin waa sunnatun mu'akada sunno aada iyo aada u adag weeyi qofkii awoodaya ilaahay jalla wacalaa uu siiyey maal iyo hodannimona inuu dhayalsado ama uu ka tagaa mid la gudboon ma aha waa inuu qofka muslimkaahi ugu dhowaado ilaahay jalla wacalaa daadinta waxa weeyaan dhiigga isaga daraaddii u daadinayo fasalli lirabbika wanxar xoolahaasi nicmoolayda la yidhaahdo ayuun baana udxiyada laga qalayaa geel iyo adhiga iyo lo-da marka la eego da-da qofka waxa weeye ka gudaysa rasuulkeenna ayaa sheegay xadiidka saxiixa muslimka oo wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tadbaxuu ilaa musinna ilaa an yacsura calaykum fatadbaxuu jadaca min adda'n ha gowricina neef musinna ah oo da-dii loogu talagalay gaadhay mooyaane inaa weydaan maahaan oo idinku adkaato kolkaa jadaca min ada'ni baa gowrici kartaan musinnadu marka la eego geela waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa shan jir neefku inuu gaadhay oo aanu ka yaraan shan jir iyo wixii ka sii weyn marka la eego lo-dana laba sano waa inay u dhammaystirmeen marka la eego riyahana hal sano waa inuu dhammaystirmay idaha marka la eegana jadacadu waa ta lix bilood jirta ama siddeed bilood ama waxa weeyaan sanad jirtayna waa la yidhi xadiiska walaalayaal daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa da-daasi idahaa inaan laqa lahayn ilaa kuwaa hore la waayo laakiin ahlulcilmiga badidoodu waxay ku xambaaraan cala alistixbaab oo waxa weeye waa mid fiican inaan markaa jadacada loo gudbin ilaa la waayo da-daasi hore ee ka weyn ee ka qiimaha badan neefkaa la gowracayaa waa inuu noqdo neef saliimka ah oo ka caafimaad qaba ceebaha odxiyada lagu reebo ama keena inaanay qofka ka gudin ceebahana rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama wuu inoo caddeeyey waana inaanay ahayn kow neef markaa cawaran ama ilaa oo cawarideedu ay caddahay talabada indhoodba ay dam yihiinna hadalkeedaba daaway ka sii daran tahay neefkii xanuunsanayey ee xanuunkiisaasina weliba uu caddaa macnii xanuunku uu ka muuqdo ama ha cadhaysnaato ama xanuun kale ha ku mudnaado oo ay la fadhiisanayso daaqii iyo ay uga hadhayso xoolihii iyaduna ku bixi mayso saas oo kale neefkii dhutinaya ama laangadhaha ahaa ama kii cagaha go-naa ama kii laxaad kale ah isaguna ku bixi maayo rasuulkeennu wuxuu raaciyey sala allahu calayhi wasalam albayinu carjuha waa tallaangadhaynteedu ay caddahay ee intaasi ay keenayso xoolihii inay ka gaabiso oo meelihii fiicnaay daaqayeen ay la daaqi kari weydo ta afraadna waa neefka weyda ama neefka aan macayn weeyaan ee ah bila dhuuxa ah ee xoolaha ceebaha lahoo dhami kuma gudayaan udxiyada sidaa awgeed waxa fiican neefka aad ku udxiyaysanaysaa inuu noqdo neef qiimo badan oo hilib leh oo qurux badan mar kastoo uu hilib badan yahay oo uu lacag badan yahay uu qiimo badan yahay ajarkiisiibaa kuusii badanaya waktiga la gowracayaana waa marka salaada ciidda laga soo jeedsado oo qofku salaada ciidda inta aan la tukan kama horraysiin karo ilaa maalmaha ciidda ka dambeeya ayaa mutashriiqa la yidhaahdana sida saxiixa ah waktigeedu wuu sii soconayaa waa la gowrici karaa xadiidka bukhaari iyo muslimba ay wariyeen min xadiidi anasin radia allahu canhu wuxuu rasuulkeenu yidhi sala allahu calayhi wasalam man dabaxa qabla asalaati fainamaa yadbaxu linafsih waman dabaxa bacda asalaati faqad atama nusuka wa asaaba sunnata almuslimiin qofka salaada ka horraysiiya iskii buu u gowracday wakhtigii loogu talagalee sharcigu u xadiday cibaadadaasi muu waxa weeye la iman oo wakhtigeedii cibaadadaasi may dhicin ha yeeshee qofka salaada dabadeed gowracaa wuu dhammaystiray cibaadadiisii sunnadii muslimiintana wuu asiibay neefka markaad gowracayso midida iska afee si aanad nafta ugu silcin oo iska soofee markaad gowracayso waxa fiican udxiyadaada inaad adigu gowracdo sidii rasuulkeenuba sameeyey sala allahu calayhi wasalam bisinka waa inaad u qabato waa lagama maarmaan inaad bisinka u qabatood bismi illaahi tidhaah wallaahu akbar inaad raacisaana waa sunna oo iyaduna way fiican tahay sidaa kolkaa waa inaad waxa weeye ugaga raaxayso udxiyadaada waxna waad ka cuni kartaa waxna waad sadaqadaysan doontaa waxna haddaad doonto waad iska dhigan oo waad kaydsan doontaa walaalayaal inta badan innagu adhigaynu ku udxiyaysanaa neef adhiga haddii aada gowracdo wuxuu ka gudayaa udxiye ahaan adiga iyo dee xaafadaada qoyskaaga xataa haddaad dhowr xaafadood leedahay ama dhowr dumara waxay ahlulcilmigu tilmaamayaan neefkaasi wuu iskaga kaafilan yahay oo dumarkii iyo carruurtii iyo xasaskaagiina adiga ayaa ka nahayba haddii neef geela ama neef lo ah aada gowracaysana toddoba qoys ayuu ka gudayaa neefka geeliga ah iyo neefka adhiga ah walaalayaal ilaahay jalla wacalaa cibaadooyinkaasuu inoo sharci gareeyey inaynu ku caabudno aynu ugu dhowaanana wuu inagu addoonsaday ajar badan iyo abaal weyn baana agtiisa aynu kaga helaynaa waa inaynu aada iyo aada uga faa'iidaysanno ilaahayna weydiisana inuu inoo fududeeyo khayrka uu ina waafajiyo allahuma aati nufuusanaa taqwaaha wa zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha واstغfir الlh alxamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى رsuل الlh الكريم وعlى آlه وصحبه وسلم تسليما kaثيirا أyuha الmسلimuun maalinka tobnaad ee ugu dambeeya ayaamahani waa maalinka yوم العيid الأكبر waa maalinka ciiddii weyneyd ay imanayso waa maalinka la gudanayo shaciirada ama astaanta weyn ee ka mida shacaa'irka islaamka maalinkaasi walaalayaal aadaab fara badan ayuu leeyahay oo ciddii gaadha ee ilaahay jalla wacalaa ku simo looga baahan yahay inay ku dadaasho marka koowaad maalinkaa waa in laysu soo qurxiyo qofku dharkiisa waa haysta kuwa ugu quruxda badan uu soo xidho saasoo kale inuu soo maydhaa wanaagsan uu isa soo nadiifiyo ciiddan laydhaa ciidul adxaa horteeda rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam waxba muu soo cuni jirin oo muu soo afuri jirin laakiin ciiddii hore rabadaan iyada wuu soo afuri jiray waxaa ku xiga salaadda in loo baxo salaada ciidduna walaalayaal waa arrin weyn waa shaciiro weyn oo ka mid ah shacaa'irka islaamka weeyi waa mid aada iyo aada u adag weeyaan sidaa awgeed baa rasuulkeennu faray sala allahu calayhi wasalam xataa dumarka aan daahirka ahayn inay soo baxaan iyo hablaha ku jira guryahooda yaryar ama meelahooda yaryar ee gaarka u ah ee had iyo jeer aanay ka soo bixi jirin kuwaa macaalin la soo saaruu rasuulku faray sala allahu calayhi wasalam markaa dumar iyo caruur iyo ciroole iyo rag nooc walba waa la soo baxaya halka loo soo baxayaana waa masalaa salaadan ciidda waxaa sunno ah in waxa weeye lagu tukado masallayaasha iyo meelahaasi bannaan masaajidkana in lagu tukadaa ma aha dee daruuro ama arrin adagi oo qasabta inay jirto mooyaane walaalayaal salaada ciidda waa inaynaan dhayalsan dadka muslimiinta waa inaynu la ciidno takbiirta iyo ducada kala qayb qaadanno la soo tukanno oo ilaahay jalla wacalaa aynu u dhowaanno aynu soo caabudno waxaa in badan dhaca gaar ahaan dadka habeenka ciidda shaqeeya inay marka niska dambe ama marka waagu uu dilaaco ama uu soo dhowaado inay iyagu dadka weydaartaan oy seexdaan oo salaada ciidda aanay u soo kicin ama marka laga soo baxo sagaalada ay waxa weeye soo kacaan sidaa ha samayn ayuha alcabdu lmuslim dadka la soo tuko la soo ciid ducada iyo khayrka iyo muuqaalkaa qiimaha badan ee ay midnimadooda iyo nicmada ilaahay jalla wacalaa ka mahadnaqeeda ku muujinayaan kala qayb gal kadib haddaad doonaysa iska seexo walaalayaal waxaa maalintaa ciidda aada iyo aad aynu uga digtoonaanaynaa macaasida kala duwan ee dhacda iyo waxyaabaha ilaahay jalla wacalaa cadhigelinaya muusikada iyo dhegaysiga heesaha oo mar walba xaaraana gacanqaadka dumarka ninka waxa weeye gayaankiisa isla markaana aan u qabin xeerista garhka oo weliba dad badan ay isku qurxiyaan garhkooda inay xiiraan maalintaa garhka in lala baxaa quruxa sidaasaana diinteennu fartay ee in la xiiraa qurux maaha qofkana shaydaanku hadduu gacanta ku dhigo waxaan wanaagsanayn buu wax wanaagsan oo qurux badan uga dhigaya zuyina lahum suuu acmaalihim soo qur-aanka kumaynaana rag marar dhowra macnihii camalkii isagoo xun buu shaydaanku qofka u qurxinaya marka uu gacanta ku dhigo sidaa awgeed garhka in lala baxaa quruxee walaalayaal in la xiiraa qurux maaha baaraka allahu fiikum israafka waa in la iska ilaaliyo munkaraad badan oo kaleoo maalintaa dhaco waa in laga digtoonaado hadday ciid tahay iyo haddii kaleba diinteenna inaynu ku toosna ayaa loo baahan yahay waxaa ciiddan xanuunkii ciiddii hore inaynu garoommada isugu soo baxno inaga xanibay kolley aada iyo aad buu hadda u yaryahay waddankeenna ilaahay baa jalla wacalaa ku mahadsan waa inaynu ilaahay uga mahadnaqno sidaa awgeed ciiddan waxa weeye kolley dabaddaa la ysugu soo baxayaa waa la ysu imanayaa ilaahay baynu u mahadnaqaynaa ilaahay jalla wacalaa nicmooyinkiisa ayaynu uga mahadnaqaynaa ilaahay nicmooyin fara badan oo inaan tirin karin buu ina siiyey amnigii buu ina siiyey caafimaadkii buu ina siiyey oo xanuunkii caalamka saameeyey waxa weeye inkastoo dadka qaar ku dhinteen dhib badan inooma geysan cibaadadii baynu waxa weeyaan markaa ku dhex jiraa khayrkii baynu kala guranaynaa arsaaqdii oo waasica ayaynu haysanaa dadka badidoodu ay waxa weeye haystaan ilaahayba jalla wacalaa waa inaynu walaalayaal u mahadnaqno oo aynu dareenno ilaahay inuu inoo nicmeeyey allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina sala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi w